مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات الله تبارك وتعالى أيام مهد إسكله وأمان ضمانتيد أسقناتي نعم كيسا أن لكوبي كرين iyo kamaalkiisa iyo dhammaystirnaantiisa rabbi tabaaraka wa tacaala uusan ceeb uusan lahayn iyo dhimanaan midna waxaan u mahad celinaynaa sidoo kale dadka walaalaha ah bacda xamdilaahi tabaaraka wa tacaala waxaan u mahad celinaynaa walaalaha soo ka soo soo diyaariyey barnaamijkan ama brograamkan waxaan ilaahay weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala inuu inagu anfaco wixii aan maqallo waxa aan sheegaynana inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala ka dhigo mid isaga dartii loola jeedo oo aan dan kale lahayn arrinta ku saabsan carruurta oo mowduucu uu yahay seen ku badbaadinaa carruurteenna joogta qurbaha runtii waa dhibaatooyinka dadka haysta ama ishkaaliyaadka haysta kuwa ugu adag baa la dhihi karaa ama taxadiyaadka iyo mashaakisha waajahaysa dadka maanta ee kuwa ugu daran ayay ka mid tahay su-aashaasna ka jawaabiddeedu masalo fudud ma aha ilaahayse waxaan weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala inuu noo yasiro oo inoo fududeeyo waxaan jeclahay inaan masalada uga hadlo dhowr qodob qodobka koobaadi waxa weeye inaan kaga hadalno ahmiyati alawlaad fi lxayaa carruurtu ahmiyadda ay leeyihiin nolosha dhexdeeda taas oo runtii ah arrin aan qarsoonayn qur-aanka kariimka rabbigeen tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tiriyey carruurta nicmooyinkiisa waaweyn ee allah tabaaraka wa tacaala uu addoommadiisa siiyey sida allah tabaaraka wa tacaala fii suurati naxli uu yidhi ku yidhi dhexdeeda wallaahu jacala lakum min anfusikum aswaaja wa jacala lakum min aswaajikum baniina waxafada warasaqakum min alطayibaat afa bilbaatili yu'minuuna wabinicmati illaahi hum yakfuruun alla tabaaraka wa tacaala waa midka naftiinna xaggeeda idinka sameeyo oo idinka abuuray xaasas xaasaska xaggoodana wuxuu idinka sameeyey oo idinka abuuray carruur wiilal iyo adeegayaal idiin adeega wuxuu idinka irsaaqay rabbi tabaaraka wa tacaala tayibaadka waxyaalaha wan wanaagsan ayuu idinku irsaaqay ma waxaad rumaynaysaan waxaan jirin ilaahay nicamkiisana miyaad ku kufrinaysaan oo diidaysaan baa la leeyahy marka rabbi tabaaraka wa tacaala inuu xaasas idin siiyey aad shahwadiinna ku gudataan waxaa la daba dhigay xaasaskiina inuu idinka siiyey carruur iyo kuwo idiin adeega waxaa lagu xijiyey inuu idinku irsaaqay dayibaadka xaggooda inuu idinka irsaaqay intaasuba waa nicam ilaahay oo waaweyn nicamkaa rabbigeen uu bixiyey carruurtaa marka ka mid ah lianna caruurtu waxaa la dhahaa waa waa sabab ama cunsuru baqaa'i nawci albashariya ibni aadamka jiritaankiisa ee inuu adduunkan sii jiro carruurtaasi la dhalayo ayaa sabab u ah taranka ayaa sabab u ah waa maqsad weyn marka carruurta iyo dhalidooda iyo korintooda saas daraaddeed baa nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xadiidka macqil ibnu yasaar abu daawuud iyo nasaa'i baa soo saaray waa xadiis saxiixa ayaa nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam tasawaju alwaduuda alwaluud fa innii mukaahirun bikum alumam guursada dumarka dhalitaanka badan raggoodana aada isu jeclaysiiya maxaa yeelay maalinta qiyaamada waxaan idinkula badsan doonaa ama idinkula idinku faani doonaa ummadaha kale masaladaasi marka waxay tilmaamaysaa carruurta badintooda iyo dhalidoodu waa maqsad ka mida maqaasidda shariicada bal waxaa la yidhaahdaa guurka ragga iyo dumarka dhex maraya ujeeddooyin buu leeyahay hadafyo fara badan buu leeyahay laakiin taargetka iyo ujeeddada ugu muhiimsan guurka waxaa la yidhaahdaa waa carruurta la dhalayo ee la korinayo iyo tarankaas ibni aadamka ee laga qayb qaadanayo siduu kusii jiri lahaa waa maqsadka ugu muhiimsan maqaasidda guurka arrintaasi waxay tilmaamaysaa marka ahamiyadda ay leedahay carruurta iyo dhalitaankooda iyo korintooda qodobka labaad een doonaya inaan tilmaamo wuxuu yahay carruurta ahamiyaddooda iyo qiimaha ay ku fadhiyaani waxay ku salaysan tahay markay carruurtu yihiin carruur wanaagsan carruur wanaagsan markay yihiin oo ilaahay ku xidhan tabaaraka wa tacaalaa oo akhlaaq wanaagsan leh oo muxuu ahaayey rabbigoodii abuurtay yaqaana xuquuqdiisa gudanaya sharciga rabbi tabaaraka wa tacaala iyo ilaahay wixii uu soo dejiyey mudnaan siinaya carruur wanaagsan markii carruurtu tahay bay qiimo leedahay haddayna carruurtu carruur wanaagsan ahayn waa culays sidaas daraaddeed baa rabbigeen tabaaraka wa tacaalaa nebiyadiisii ambiyadii rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ka horraysay iyo rusushiiba wuxuu inooga sheegay inay allah tabaaraka wa tacaalaa baryi jireen ooay carruur weydiisan jireen laakiin carruurtay weydiisanayaan carruur oo dhan maaha waa carruur toosan oo hagaagsan oo quman sida rabbigeen tabaaraka wa tacaala uu inooga sheegay nebiyullaahi ibraahim khaliiluraxmaan calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam iyo wiilkiisii nebi ismaaciil allah markay baryayeen tabaaraka wa tacaala waxay lahaayeen rabbanaa wajcalnaa muslimayni laka wa min duriyatina ummatan muslimatan laka wa arinaa manaasikana rabbiyow waxaad naga dhigtaa laba addoon oo adiga kuu hoggaansan sidoo kale carruurtannada xaggoodana waxaad ka dhigtaa ummad kuu hoggaansan adiga ubadka ilaahay u hoggaansan ayaa waxay yihiin ubadka ay rusushu ilaahay weydiisan jireen ee qiimaha ku fadhiya nebiyullaahi zakariya calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam sidoo kale rabbigii wuxuu weydiistay sida qur-aanku inoo sheegay wuxuu yidhi hablii min ladunka durriyatan tayiba innaka samiicu dducaa rabbiyow xaggaaga waxaad iiga hibaysaa carruur wanaagsan ubad wanaagsan adiga ayaa waxaad tahay midka baryada maqla ee aqbala marka carruuroo dhan muusa weydiisanin laakiin rabbi wuxuu weydiistay durriyatan tayiba marka tiibulwalad iyo salaaxulwalad ayaa wuxuu yahay masalada mudnaanta leh ilmo oo dhan ma aha laakiin waa ilmo toosan oo hagaagsan oo wanaagsan hadduusan ilmuhu uusan hagaagsanayn uusan diin lahayn uusan rabbigii ku xidhnayn uusan aakhare aqoonin ilmahaasoo kale ee yacni nolosha culays buu ku yahay ilmo nimadkiisuna wax weyn u soo kordh soo kordhin maayo maxaa yeelay waa gaal ama waa munaafiq ama waa diinlaawe ilaahay ka go-an tabaaraka wa tacaala ee kaasoo kale fii suurati alkahfi siduu rabbi sheegay tabaaraka wa tacaala waxaa dhici karta inuu labada dhashay uu galaafto oo meeshii khayr laga sugayey ayagaba uu yacni sabab ugu noqdo inuu adduunkoodii aakharada dad khasaariyo qisada nebiyullaahi ee muxuu ahaayey muusa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam iyo nebiyullaahi khadir qisadooda marka ee la akhriyo waxaa ka mid ah markay wada socdeen khadir ayaa wuxuu soo maray wiil yar markaasuu wiilkii yaraa madaxa fujiyey oo wuu dilay nebiyullaahi muusa baa wuxuu ku yidhi aqatalta nafsan sakiyatan bikayri nafsin ma waxaad dishay naf daahir ah oon dembi gelin oon cid ay dishay jirin miyaad iska dishay arrin waxaad la timid buu ku yidhi niyahoo aan la qaadan karin arrintaa iyadaa markuu fasirayay khadir wiilka uu dilay sababta uu u dilay ayaa waxaa ka mid ahaa wuxuu yidhi wa ama alghulaamu fa kaana abawaahu mu'minayn fakhashiinaa an yurhiqahumaa tuqyaanan wa kufraa faaradnaa an yubdilahumaa rabbuhumaa khayran minhu sakaatan wa aqraba ruxmaa wuxuu ku yidhi wiilka labada dhalay baa waxay ahaayeen laba waalid oo mu'minayn ah laba waalid oo ilaahay rumaysan oo saxsan toosan bay ahaayeen markaasaa waxaan ka baqnay buu yidhi inuu labada waalidee dhashay siday u jecel yihiin uu ku xambaaro yacnii xadgudub iyo gaalnimo inuu sabab ugu noqdo gaalnimo jacaylka ay jecel yihiin inuu sabab ugu noqdo inay gaaloobaan oo xadgudub iyo waxaan loo baahnayn sameeyaan arrintaasi hadday soo baxday rabbigaabaa wuxuu doonay marka in loogu beddelo mid ka fiican oo ka daahirnimo badan oo toosan asagana la dhaafiyo bimacnaa ilmihii waxaa loo dhaafiyey horta qorshaha iyo arrinta waxaa wata alla tabaaraka wa tacaala khadir haddaan ahayna arrintaa iyadaa anugu fuliyaan ka ahay laakiin allah baa arrinta maamulaya xikmadda ku jirtana waxa weeye labadan waalid ee mu'minka ah ilmahoodu inuusan sabab ugu noqonin gaalnimo ayaa waxay keentay ilmaha in la dhaafiyo khadir loo diro la yidhaahdo qoorta ka jaroo dhaafi kadibna loogu beddelo ilmo wan wanaagsan oo saalixiin ah oo inuu wax u kordhiyo mooyaane aan sabab u noqonaynin diintooda iyo dariiqa wanaagsan ay hayaan iyo iimaankooda inuu dhibaato u geysto masaladaasi waxay muujinaysaa marka ilmo xun adiga laftaaduu khatar ku gelinayaa wabitaali waxaa dhici karaysa in isaga sababtiisa aakharadaada iyo adduunyadaaduba ay u gubato ilmaha marka waxa weeye wuxuu qiimo ku fadhiyaa oo wanaagsan yahay markuu yahay ilmo saalix ah oo tayib ah sidaas daraaddeed baa waxaa laga maarmaan ah in taargetku inuu noqdo hadafkuna inuu noqdo ujeeddaduna inay noqoto sidee baa carruur wanaagsan aad ku heli lahayd haddaad hadda haysatana see baad ku hagaajin haddii aad sugaysana kuwa kuu imaan doona haddiiba ilaahay ku siiyo sidee baad carruur wanaagsan uga dhigtaa ama aad yacni ay u noqdaan waa su'aasha weyn ee u baahan in laysweydiiyo inuu ruuxu baadho inuu ka baaraan dego inuu raadiyo inuu isku taxallujiyo arrinta u baahan wey hadafku marka waxa weeye seen ku xaqiijin karnaa qodobkaa isaga ah ayaa waxaan jeclahay in aan ka tilmaamo qodobo dhowr ah waalidku ama ha joogo dhul gaalo ama dhul islaam ha joogo ama meel muslimiya gaala wada degan yihiin ha joogo mabaadi' guud baa jirta oo sidoodaba ee muxuu ahaaye kuugu kaalmaynaya carruurta iyo badbaadintooda haddaad joogto meel qurbo ah oo islaamku qariib ku yahay oo akhlaaqda wan wanaagsani qariib ku tahay oo dadka ahlidiinkii qariib ku yahay ayadu way ka sii darantao waa ka sii xag jirtaa mabaadi'da iyadaa marka iyo iyo asaaliibtaasi aan tilmaamayno insha allahu tacaalaa ayaan isleeyahay waxa ay yihiin kuwa ay laga maarmaanka tahay waalidku inuu mudnaanta siiyo fahamkooda iyo kadibna dhaqangelintooda sidee buu u dhaqangelin karaya qodobka koowaad oo ka mid a asaaliibta ama asbaabta kuugu kaalmayn karta ilmahaagu inay noqdaan ilmo wanaagsan oo kuwii yacni allah uu rabay tabaaraka wa tacaala haddaad waalid tahayna dantaadi iyo maslaxadaadu ay ku jireen ku jirto haddii aad aad yacni waxa weeyaan aad ujeeddada waxaan dhihi lahaa asluubka ugu horreeya ama sababta ugu horraysaay waxa weeye alistishcaar bilmas-uuliya waalidku waa in uu dareemo xilka saaran mas-uuliyadda saaran iyo culayska saaran iyo allah tabaaraka wa tacaala xilka uu saaray ee uu ka saaray carruurta horta waa inuu dareensan yahay waalidku dareenkaasaa wax walba ka bilowdaa nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka cabdillaahi ibni cumar fii saxiixi albukhaari wa muslim ayaa nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyati mid kastoo idinka mid ah waa mid raaca wey waxbuu raacaa waxbuu la jiraa waxbaa loo dirayoo xil iyo mas-uuliyad baa la saaray wixii loo diray uu raacayayna waa la weydiin doonaa dhammaantiin waay markaasuu nebigu sal alla alay wasalam sii faahfaahiyo markaasaa wuxuu idhi falimaamu raacin wa mas'uulun can raciyatihi madaxa ugu sarreeya muslimiinta hawl buu raacaa oo dadka hoos yimaadaa loo diray waana la weydiin doonaa waalrajulu raacin fii ahlihi wa mas'uulun can raciyatih ninkuna wuxuu raacaa oo alla u dirayoo mas-uul uu ka yahay ehelkiisa carruurtiisa xaaskiisa dadka hoos yimaada waana la weydiin doonaa buu nebigu yuri sal alla alay wasalam hawshaa loo xilsaaree loo diray waalmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha wa mas'uulatun can raciyatiha haweenayduna waa mid raacda oo loo xil saarayoo loo diray guriga ninkeeda inay ilaalisoy xifdido waana la weydiin doonaa hawshaa loo diray iyo xilkaa la saaray wax walba wuxuu ka bilowdaa marka ilaa intee la-eg baa dareen kugu jiraa ilmahan aad dhashay mas-uuliyadda kaa saaran iyo xilka kaa saaran ee rabbi hortii maalinta qiyaamada lagu weydiin doono ilaa intee in la-eg ayaa dareenkaasi kugu jira ama culayskaasi iyo xilkaa aad dareemaysaa qodobkaasi waa qodobka wax ka bilowdaan waa inaad og tahay haddaad waalid tahay arrintaasi in ay keeni karto allah tabaaraka wa tacaala haddaad dayacdo mas-uuliyadda iyo xilkaa haddaad dayacdo allah maalinta qiyaamada inuu cadaab kugu geyn karo oo jannada rabbi tabaaraka wa tacaala iyo naxariistiisa ay dhici karto inaad ka qaddo waana macnaha uu tilmaamayo xadiidka macqil ibnu yasaar bukhaariya muslim baa soo saaray oo nebigu yidhi sal lla alay wasalam maa min cabdin yastarciihi allaahu raciyatan yamuutu yowma yamuutu wa huwa kaashin liraciyatihi ilaa xarama allaahu calayhi aljanna ma jiro addoon ilaahay uu xil saarayo hawlna u dirayo raciyadna ilaahay uu mas-uul uga dhigayo oo dhimanaya maalintuu dhimanayo isaga oo khayaamay mas-uuliyaddiiyo xilkii aan gudannin hawshii alla u diray tabaaraka wa tacaala ilaa hadduu jiro allah wuxuu ka xarrimay inuu jannada galo qishka waxaa ka mid ah carruurtaada mas-uuliyaddii ilaahay kaa saarayo xilkii uu ku saaray inaad dayacdo waa qishun lilraciya raciyaddii ood qishtay weeye ayadii ood mas-uuliyaddeedii dayacday weeye wabittaali waxay keeni kartaa inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala jannadiisa iyo naxariistiisa kaa xarrimo oo lagaa manciyo laguu diido waalid haddaad tahay marka horta dareenkaasi inaad yacni waxa weeyaan fikirkaasi inuu kugu jiro dareenkaasi kugu jiro murugtaasi kugu jirto yacni waxa weeye aad aad iyo aad ee culayskaasi aad u dareento waa qodobka koowaad leanna ruuxu markuu dareenkaasi galo oo istishcaar bilmas-uuliya laga helo markaasaa waxa uu bilaabayaa inuu marka dhaqaaqo doonid iyo xaraka ku xigaysa markaa laakiin haddaad tahay mutaballid shucuur midaan dareenba lahayn oo ilmahaagan diin la'aanta akhlaaq la'aanta baaba'aya lumay aadan dareenba qabinba hadda markaasi xuluul in lagu sheego lagu yidhaahdo saa yeelo saal yeel waxba ma taraysa markaas qodobkaasi waa qodobka koowaad qodobka labaadi waxa weeye in haddii waalidkii aad tahay aad ogaato carruurtaada diintooda iyo akhlaaqdooda iyo mustaqbalkooda aakharo ayaa mudnaanta leh markay rabbigoo tabaaraka wa tacaalaa dad toosan oo ku xidhan ay noqdaan markaasay iyaguna adduunka is-anfici adigana adduunka ku anfici aakharanadooda iyo mustaqbalkoodana adduun iyo aakharaba markaasuu ficnaanaya taa waxaan ula jeedaa waalidku dhanka diinta iyo akhlaaqda waa inuu mudnaanta koowaad siiyo waa inay ka horrayso mudnaanta la siinayo cuntadooda cabbitaankooda hoygooda caafimaadkooda labiskooda iyo arradbaxooda yacni mudnaanta la siinayo iyo dadaalka lagu bixinayayo waa inay ka horrayso dadaalka lagu bixinayo diintooda akhlaaqdooda aakharadooda taasi inay mudnaanta koowaad yeelato yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaraa war dadka mu'miniintaw ehelkiinna iyo naftiinna naftiinniyo ehelkiinna waxaad ka ilaalisaan naar naartaasoo shidaalkeedu uu yahay dad iyo dhagaxyaal mudnaanta koobaad taasaa le marka sidaas daraaddeed ayaa wuxuu leeyahay alimaamu axmed caleyh raxmatullaahi iyo keyrkii waxay leeyihiin baahida ibni aadamku uu u baahan yahay diin u baahan yahay iimaan saxa u baahan yahay akhlaaq u baahan yahay rabbigii inuu ku xidhmo u baahan yahay baahidaasi ayaa ka muhiimsan baahida uu cunto iyo cabbitaan u baahan yahay leesh li'anna cabbitaanka iyo cunitaanku waxay anfacayaan waa jidhka haddii la waayana waxa la tegayee u dhimanaya waa jidhka laakiin diinta iyo akhlaaqda iyo caqiidada iyo iimaanka waayitaankoodu waa ruuxiioo la waayay ruuxan wa jasadan jidhkii iyo ruuxdiiba waa laysla waayaya aakharadii iyo adduunyadiiba waa laysla waayaya sidaas daraaddeed ayaa waxaa laga maarmaan ah waalidiintu inay fahmaan mudnaanta diinta iyo aakharadooda iyo ilma hagaagooda iyo inay noqdaan ilmo saalixa ayaa ka horraysa qodobkaasi haddii aynu fahanno wuxuu muqadimo iyo hordhac u noqon karaa qaabka waalidku marka ilmihiisa uu ula tacaalayo iyo qaabka uu ula dhaqmayo maanta waalidka joogaayi badankii fikirkoodu wuxuu u badan yahay dhanka kale wuxuu u badan yahay hoy wanaagsan inuu ilmaha u diyaariyo waa loo baahan yahay wuxuu u baahan yahay ilmaha arradbax fiican iyo dhar quruxsan in loo gado waa loo baahan yahay wuxuu u badan yahay in ilmaha iyo caafimaadkooda keliya laga fikiro ilmaha caafimaadkooda in laga fikiro waa loo baahan yahay ilmuhu dhul wanaagsan iyo meel wanaagsan iyo inuu ku koro yacni waxa weeyaan laakiin markay noqoto ilmaha yacni aakharadiisa iyo diintiisa iyo caqiidadiisa iyo iimaankiisa iyo akhlaaqdiisa mudnaan weyn lama laha mudnaan weyn lama laha waalidka sidaa u fikiraya waana sida waalidiintu u badan yihiin walilasaf oo qaabkaasi u fikirayaayey dee rajada laga sugayo maxay tahay inuu hagaajiyo marka hadduu qurbo joogiyo hadduu meel kale joogo toona wuxuu hagaajinayaay maba fahansanaba sidaas daraaddeed qadiyadu siday mudnaanta u leedahay in la fahmo oo ay noqoto walal aakhiratu khayrun laka min aluulaa midda dambe nolosha dambe asaasiga ah raasamaalka ah ee muxuu ahaay aakharo alla agtiisa ridihiisa yacni fikirku waa inuu noqdo war ilmahaaga aakharo iyo adduuntoona dantoodu waxay ku jirtaa ha gaajoodeen ha ha iska yacni yacni haha arradnaadeen caafimaadkooda ilaahay baa gacanta ku haya laakiin mudnaanta koobaad iyo culayska waxaad isugu geysaa carruur wanaagsan inay kuu noqdaan ilmahaagu ilaahay agtiisana kaaga shafeeca haddaad adduunka ka horraysana kuu duceeya haddaad wada joogtaanna ilmo baariya kuu noqdo diintuu kuu edbisay oo saxarada kaa dhaqa markaad weynaato oo aan kaa faanin oo u arkaya inay kuu khidmeeyaan oo kuu adeegaan sacaadadoodu iyo liibaantoodu inay tahay oo janno ku gaadhayaan inay amarkaaga jebiyaan ama ku khilaafaanna cadaab inay ku gelayaan ilmo diin kuu tarbiyaysay adduunka waxooda adaa iska le aakharana ilaahay agtiisa way kaaga shafeeciyoo darajo wanaagsan iyo qiimaad ku gaadhaysaa mas'aladaasi haddaadan fahmin waalid haddaad tahay hade waxaan ka hadlaynaba muxuu ahaaye baabkaagiiba ma ahaba qodobkaasina waa qodobka labaaden jeclahay inaan tilmaamo ilmaha aakharadooda iyo adduunkoodu waa isku xidhan yihiin marka aakharadooda dayacdana adduunkoodii waa dayacmaya qodobka xigaayi waxa weeye oo isagana xusidda mudan waalidka waa inuu fahmo waaqica uu ku nool yahay iyo bii'ada uu ku nool yahay iyo mujtamaca uu la nool yahay iyo xaaladda uu ku nool yahay iyo khatarta dhex taalla waa inuu fahamsan yahay taxadiyaadka ilmaha waajahaya meesha uu joogo waa inay waalidka ka dhaadhacsantahy markuu waalidku fahansan yahay xaaladda haysata meeshu waa meel noocee ah waa waa yurub waa galbeed waa dhul qurbo ah waa meel iskaba dhaaf ilmihii yaryaraayee dadkii waaweynaa ay khatar ku jiraan waa meel muxuu ahaaye yacni baasantiga badbaadayaayo uu aad u yar yahay waa inaad fahansan tahay meesha aad joogto xaaladdeeda inaad fahansan tahay waxa la yidhaahdo fiqhul waaqic waaqica aad la nooshahay iyo khatartiisa iyo waxa ku haysta waa inaad fahansan tahay taa iyada ah waxay keenaysaa masalada la yidhaahdo alxukmu cala ashayi farcun can tasawurihi marka waaqicu kuu xukuman yahay sawirkiisa aad haysato khatartiisu ay kuu caddahay dhibka ka imaan kara kuu cad yahay maraaxisha ilmuhu uu marayo xaaladaha qabsanaya aad fahansan tahay markaa iyada ah xugum waxaad qaadan kartaa sax ah laakiin billaahi calaykum sida waalidiin fara badanba ay qabaan hadday u qabaan meelihii khatarta ahaa ee halista ahay inayba yihiin janno adduunyo in ay tahay barwaaqo lala-yahay oo meeshanun ilaahay tabaaraka wa tacaala uun yacni waxa weeyaan ilaahay unbaa na keenay alxamdulilaahi laleeyahay oo muxuu ahaayey jawaanibta kale iyo dhinacyaha kale aan la arkaynin ayna khatartu u muuqanin u arkaya inay jannadii adduunyadoo lagu soo dhexdhacay ay tahay keliya qiimaynaya oo ay u muuqata keliyata jidadka markuu maraya dhinacyaha cagaar baa ka muuqda jidadku markay marayaan waa wada laami oo meel ku celinaysa ma jirto baabuur baad haysataayood ku socotaa maadan haysan jirin biil baa kuu soo dhacahayo oo muxuu ahaaye noloshaadii walwal kama qabtid haddaad shaqo weydana caydh baad heli haddii kalena shaqaad heli walbahaar ma leh biil ka walbahaari maysid caafimaad ka walbahaari maysidoo waa kan yacni dawladdii baad diyaarisay nidaamkii baad diyaariyey wax walba waa kan ma waxaasaa wax lagu beddesho jiraa kaanna waxa weeyaan jannadii adduunyadaa baan ku dhex jirnaay wadaadku wuxuu ka hadlaya maxay tahy yacni waxa weeyaan sidaa yacni waalidka u fikirayaay ilmaha badbaadiyo iyo ilmo badbaadi iyo sheekada la yidhahda seed ilmahaaga u badbaadisaa hadda sheeko u taalla maba ahaba sheeko u taalla ma ah leanna maba fahansanaba meeshuu dhex joogo ma fahansana haa intaasoo khatar ah nin ruuxa dabaalanaya oo dhinacyaha ay ka jirto oo suurada uu fahansan yahayna intaa ay tahay oo madaahirtaa iyo muuqaaladaa adduunyada basa wax ku dhisayaay hadda waxa weeyaan ilmo halaagsamay iyo mid xabsi galay iyo mid daroogo cunay iyo mid duurka galay iyo mid ilaahay ka go'ay iyo mid aan tawxiidsan karin iyo mid aan qur-aan garanaynin iyo mid aan akhlaaq lahayn iyo mid dhagaha durdurtay waxaasoo dhan shaqo u taalla maaha shaqo uma taalla maaha kama naasi laa ba'sa waay haa dadkaagaa uun ka mid noqo waalidkaasi marka waxa weeyaan wax weyn baa ka maqan shucuurkii dareenkii baa ka maqan fahamkii iyo fiqhigii iyo wacyigii baa ka maqan qodobkaasi marka asaasiyaadkii buu la'yahay qodobkaasina waa qodob muhimaho waaqica aad joogto iyo xaaladda aad ku suuqan tahay waa inay kuu sawiran tahay sida ay tahayna aad u fahansan tahay markaasaad garan kartaa jidka iyo qaabkaad ula mucaamaloon lahay waxaa kaleeto isagana qodob muhima ah labada waalid ee ilmaha dhalay salaaxoodu iyo hagaagoodu waa iyaduna waa qodob asaasi ah labada waalid ee ilmaha dhalay ilmaha seen ku badbaadinaa markay taagan tahay waxaa qodob asaasiya ka ah inaad labadiinnu hagaagsan tihiin haddaadan adiguna hagaagsanayn aabbihii hooyadii haddaad tahayna aadan hagaagsanayn faaqidu shay'i laa yucطii hadda cid aan waxba haysanin ma bixiso laba qaawaninna isma qaado adigii baa qaawan oo arradan see baad ilmahaaga u asturi adigii baa fasaadsan see baad ilmahaaga u hagaajin adigii baa diin la'aana seed ilmahaaga diin ugu yeeli sidaas daraaddeed labada waalid salaaxoodu waa qodob asaasi ah saas daraaddeed baa shareecadu guurka hore marka guriga la dhisayaba ay u tidhi ninka la guursanayana waa inuu ruux saalixa yahay idaa aataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fasawijuuh akhlaaqiyo diin hadduu ninku leeyahay gabadha u guuriye haweentii la guursanayana nebigu yidhi sal alla lay wasalam fadfar bidaati diini taribat yadaak midda diinta le ku mitid oo ku guulayso waxa kale ha waxa kale quruxda iyo yacni sharafka iyo xoolaha waxaasoo dhan waxaa kaaga muhiimsan haweenay diin leh ninkii diin haweenaydiina diin labadoodaba guriga waxaa lagu dhisayo waa salaax iyo hagaagsanaan laba waalid oo hagaagsan waay sababta waxa weeye labada waalid waxaa loo leeyahay ha hagaagsanaadeen marka horeed guursahaaga aabba u noqonaya hagaaji haddaad aabba tahayna ilmahaaga hooyadood hagaaji waxaa loo leeyahay ilmuhu markuu dhasho oo uu adduunka yimaado cidda ugu horraysa ee la xidhiidhaysa ee uu wax ka qaadanayo waa hooyada marka ku xigtana waa aabbaha iyagaas waxa ay yihiin buuna ilmuhu noqonayaa ayaga ayaa u laqinaya ayaga ayaa muxuu ahaaye uu fiirinayaa oo indhaha ku kala qaadayaa macnahana waa macnaha xadiiska nebigeenu tilmaamaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiid abi hurayra fi saxiixayn maa min mawluudin ilaa yuuladu cala alfitra ma jiro ilmo dhasha oo la dhalo ilaa waxaa lagu dhalaa diin toosan baa lagu dhalaa fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi labada dhashay baa marka ama yahuud ka dhiga ama nasaare ka dhiga ama majuus ka dhiga waxa ay yihiin bay ilmaha ka dhigaan kamaa tuntaju lbahiimatu bahiimatan jamcaa hal tuxisuuna fiiha min jadcaa buu nabi sal ly slm sida ilmaha xoolaha markuu dhasho wuxuu dhashaa isagoo dhammaystiran wax dheg go'an iyo wax sumadan midna ma leh markaa dambe ruuxii ilmuhu u dhashay baa marka sumada dhegtuu jaraa dhegtuu dilaaciyaa sumad buu u sameeyaa waalidku ilmihiisa isagaa sumada marka hore wuxuu yimaadaa isagoo sumaddiisu ay tahay alfitra almilla yani waxa weeye muxuu ahaayey yani milla almustaqiima diin toosan buu ku dhalan laakiin markaa kadib waalidkaa beddelaya waalidku hadday hagaagsan yihiin marka ay muslimiin yihiin iimaan leeyihiin akhlaaqdoodu fiican tahay dad hadal wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan ilmuhu wuxuu indhaha ku kala qaadayaa dhaqan wanaagsan wuxuu ku barbaarayaa hadal wanaagsan wuxuu ku barbaarayaa ixtiraam wuxuu ku barbaarayaa caqiido wuxuu ku barbaarayaa jawi nadiif ah ayuu marka hore indhaha ku kala qaadaya marxaladaas horena waa maraaxisha ilmaha ugu khatarsan tarbiyadiisa waana marxalada inta badan uu indhaha wax ku qaato waay yacni waxaa la yidhaahdaa yacni yuxaakii wax alla wixii uu arko ayuu jilaa yacni waxa weeyaan waxyaalo badanood moodaysa iyo weliba marxalo oo mubakir ah oodan islahayn ilmuhu waxbuu qaadanayaa ayuu wax qaadanayaa waa fahmayaa kadibna wuxuu isku dayayaa wuxuu waalidiinta ku arkay inuu jilo oo sameeyuu isku dayayaa marxaladaas hore waxa asaaska labada waalid inay saalix yihiin saas daraaddeed hadduuna waalidku saalix ahayn oo isagiiba kharriban yahay akhlaaqdu ka hadlaysan tahay khamrada cabbayo sigaarka cabbayo hooyadii qaawan tahay gurigii fasaadsan yahay ilmihii markuu soo dhashaba balaayo uun lagu yacni waxa weeyaan ee lagu anqarinayo markaasee dee ilmaha maxaa laga sugi waahay saas daraaddeed ilmaha waa inuu laba waalid oo saalixa u yimaado oo ay dhalaan tarbiyadoodan tarbiyadiisana gacanta ku qabtaan waxaa ka mid ah qodobada asaasiga ah altacaawiid alsharciya cinda ijtimaaci alwaalidayn labada waalid markay kulmayaan oy doonayaan in ay ilmo raadiyaan oy gogosha isugu yimaadaan ilmaha ay rabaan inuu u dhasho waa inay u xirsi xidhaan markuu aabba ka soo baxayo intuusan weliba soo bixin hooyo minkeediiyo makaankeedana aynan ku falgelin oo weliba aan la gaadhinba waa in loo xirsi xidho oo maxaa looga xirsi xidhayaa shar oo dhan aabbihii shar oo dhan ninkii odayga u ahaa ayaa looga xirsi xidhayaayoo ilaahay baa la magan gelinayaa xadiidka cabdillaahi bni cabbaas fi saxiixayn ayaa nebigu wuxuu uhi sal alla alay slam low anna axadakum idaa araada an ya'tiya ahlahu qaal haddii midkiin markuu reerkiisa u tegi rabo uu yidhaahdo bismi illaah allaahuma jannibna ashaytaana wajannib ashaytaana maa rasaqtana magaca allaan hawshan ku qabanayaa oon kaalmaysanayaa ilaahayow waxaad naga fogaysaa shaydaan wixii aad nagu irsaaqdo ood meesha naga siiso carruurana ilaahuw shaydaanka ka fogee sidaa markuu yidhaahdo ruuxu reerkiisa markuu u galmoonayo nebigu wuxuu uhi sal lla alay wasalam fa innahu in qudiya baynahumaa waladun min daalika lam yadurahu shaytaanu abada sidaa haddii ilmo lagu siiyo oo ilaahay uu qadaro meeshaa inuu ilmo uur galo ilmahaasi weligii shaydaan ma dhibo maxaa yeele waa xirsi xidhan yahy magan ilaahay wey rabbi baa xifdinaya oo ilaalinaya tabaaraka wa tacaala meeshaa iyadaa a marka isteejkaas kollay waxaan u malaynayaa yacni in badan waa la soo dhaafay carruur badanoo inoo joogtana halkaasi waa soo gudubnay laakiin waxaa loo bahayn bal wixii dambe in lagu lagu lagu dadaalo xilligaas kulanka horeba in ilmaha ay kugu jirto haddaad waalid tahay ilmahaaga shaydaan iyo sharkiisa iyo fitno ilaahayow ka ilaali xirsixidhkaa iyo baryadaa iyo ducadaasuu ku uurgalayaa markuu soo baxana isagoo wuxuu soo soo baxayaa macsuum ah yacni wax maxfuudaan dhihi lahaa oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu xifdiyey oo uu ka xifdinayo sharkoo dhan qodob asaasiya weeye waalidiin fara badanna ay ka dhacsan yihiin qodobka kale asaasiga waxa weeye yacni tathiir albuyuut min asbaabi alfasaad guryaha in laga daahiriyo oo laga nadiifiyo asbaabta wax fasaadisa asbaabta wax fasaadisee guryaha taallaay waagii hore way yaraan jirtay hadda laakiin gurigii baaba wuxuu isu beddelayba madraso ka shaqaysa ama iskuul ka shaqeeya fasaadka ka shaqeeya maxaa yeelay waalidku walilasaf waalidiin fara badan waxay meesha keenayaan wax kastoo ilmo ku hallaabo markaasay haddana faraha ka qaadayaan oo ayna kontaroolayn telefishin baa guriga lasoo dhigayaa janalladii adduunyadao dhan baa u furan waxaa la soo dhigayaa internet baa la soo gelinayaa yacni balaayo oo dhan baa u furan caalamka fasaadkiisii oo dhan baa ku furan gurigii afar iyo labaatanka sac heese iyo muusig baa ka daaran yacni waxa weeyaan waa waa yani wa waa sawd shaydaan waay sawd shaydaan baa guriga ka shidan ilmaha dhegihiisii ku dhacaya oo u dhegaysanaya yacni waxaa guriga dhex yaalla yacni ta sawiro curyi iyo qaawani iyo qashin baa guriga ka buuxa malaa'igtu ma soo gelayso guri noocaasoo isagoo dhanba hallaysan ilmaha kudhex ku dhex barbaaraya akhlaaqda laga sugayo maxay tahy haa akhlaaqdaad ka sugaysa maxay tahy adigii baa waxaad u soo diyaarisay wax kastoo fasaadin kara markaasaa waxaad leedahay seen ilmaha ku badbaadiyaa oo sheekhow seen yeelaa oo ilmihii lunyey xabsi buu ku jiraa iisoo duceeya yacni duurku iga galay khamruu cabbay gaangiis ku raacay ee masaajidkii waa ku kari la'ahay dee adaa yeelay adaa yeelay ilmaha waxa weeyaan yacni asbaabtan fasaadka keenaysa waa in guriga laga saaro guri daahir ah oo nadiifa waa inuu ilmuhu ku koro guri qur-aan ka shidan yahay oo khayrku ka socdo oo lagu tukanayo oo lagu cibaadaysanayo oo ilaahay dikrigiisu ka nool yahay oo muxaramaadka laga fogeeyey guri noocaasa waa inuu ku nool yahay waa inuu guri noocaasa ku koro wanaaggaa iyo khayrkaa iyo barakaadkaa waa inuu ku dhex koro ayadana waa qodob asaasiya wey le'anna saan soo tilmaannayba ilmuhu marxaladahaas hore wuxuu arko oo dhan waa la wanaagsan yahay wuxuu aabbihii ku arko hooyadii ku arko walaalihii ku arko wuxuu arko oo dhan isaga agtiisa waa saxsan yahay wax khalada maba jiraba ilmuhu markuu yaryahay sidaas daraaddeed indhihiisa iyo maqalkiisa waxaa laga fogeeyaa wixii xun oo dhan baa laga fogeeyaa qodobkaasina isagana waa qodob asaasiya qodobka xigaayi waxa weeye in uu waalidku ilmihiisa uu ku dadaalo ka warhayntooda iyo dabagalkooda khaasatan ilmuhu markuu guriga ka baxo oo ay noqoto intuu guriga ka weynaado bannaanka inuu aado inuu ka warhayo waalidku oo la socdo ilmihii xaggee buu tegey yuu la socdaa yuu la joogaa hadduu guriga joogiyo haddii meel kastaba uu joogo inuu marka mulaaxadeeyo khaladaadkiisa saxo uusan ka aamusin le'anna marar fara badan waxaa badan waalidiintu inay yidhaahdaan yacni waa iska ilmo yar gabdhihii waxaa lagu korinayaa qaawanaan waxaa la leeyahy waa ilmo yar wiilashii waxaa lagu korinayaa yacni dhaqanxumadaa lagu fiirsanaya waxa la leeyahy waa ilmo yar waa ilmo yartaasi tarbiyadaa yaraanta uu ku qaadanayo yacni waxa weeyaan waa waa ku weynaanaya markuu ku weynaadana kama celin kartid yaraantaa wixii uu ku qaato khayr hadday tahayna waa waa la weynaadaa xumaan hadday tahayna waa la weynaadaa saas daraaddeed baa shareecadu ay tidhi ilmaha toddoba jir markay yihiin salaadda amra markay toban jir gaaraanna ku garaaca jiifkana ku kala fogeeya waa yar yar toddoba jir waa yaryar laakiin maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa inuu tarbiyadaa inuu la koro oo la weynaado oo caadaysto berri si aynan takaaliiftaa iyo waajibaadkaasi culaysba ugu noqoninba leanna yaraantiibuu la soo qabsaday xumaantuna waa la mid yaraantaa hadduu la qabsado saas daraaddeed nebigu sal alla alay waslam carruurta yaryarka ah wax khalada hadduu ku arko muusan ka aamusi jirin wiilkii yaraayee xeedhada la cunahayey ee cuntada nebiga sal alla alay waslam iyo saxaabadiisa ee gacantiisu kolba meel ku boodaysay nebigu wuxuu uhi sal alla alay slam yaa ghulaam sami illaah wa kul biyamiinik wa kul mimaa yaliik wiil yahow horta bismi illaahi dha cuntada markaad bilaabayso cuntadana dhanka ku soo xiga ka cun haa gacantaada midigtaana ku cun waa ilmo yar annaga laakiin waxaan leenahay waa ilmo yar ilmo yar maxaa yacni waa yaryahay ilmo yar wey ilmo yar ma ahe waxaa la rabaa waalidku inuu ilmaha dhaqankiisa mulaaxadeeyo wixii khaladee uu ku arkana inuu markaaba saxo la hadlo hagaajiyo u rifqiyo u dhimriyo hadday edbin u baahatay edbiyo marka waxay u baahan tahay inuu waalidku ilmaha la socdo waxaan saa u leeyahay haddaan soomaali nahay dhaqan baan leenahay dhaqankaasina dhaqan saxsan maaha dhaqankaan leenahay waxa weeye ilmaha sida xoolaha intaan u foofinno ayaa xoolaha waaba la raacaaya iyaga lama raaco meeluu aaday iyo meeluu galay habeenkiibuu soo hoydaa meeluu ka yimid ma yaqaano bal waxaaba laga yaabaa xataa habeenkii inuu soo hoyan meelaha qurbaha habeenkii xataa in la waayaa laga yaabaa meeluu jira lama yaqaano ilmaha noocaasoo kale ah marka waa ilmo la ihmaaliyey oo waalidku faraha ka qaaday wey qodobkaasina isagana waa qodob isaguna asaasiya waxaan aad uga xumahayo runtii wax laga xumaada ah waalidiinta qaarkood walilasaf marxalada hore een hadda ka hadlayno ee ilmuhuba uu la-anqarinayo ee uu fahamkiisuba bilow yahay yaa inta la sii qaado baa waxaa la geynayaa meelaha ilmaha lagu xanaaneeyo waxaa loo geynayaa yacni waxa weye dad gaalaabaa gacanta loo gelinaya hooyadii way shaqo tagtay way soo xamaalaysaa odaygii wuu shaqo tago wuu soo xamaalayaa shilimaa la raadinaya ilmihiina xaggii la geeyey gaalaa loo gacan geliyo oo yidhi noo haya noo xanaaneeya ilaahay baan idinku dhaariyey ilmo yar oo gaal loo gacan geliyey oon saxyo khalad kala garanaynin oo lagu akhriyey ood garanaysaan maanta taqniyada adduunku meeshay marayso carruurta yaryarka ee gogasha ku jiifta een weli kicin bay garanayaan siday wax uga dhaadhicin lahaayeen wax u fahansiin lahaayeen markaasaa waalidkii wuxuu ku leeyahay sheekh ilmihii baa sidan iga noqday oo ilmo yaraantiisiiba aad gaalo u gacan gelisay oo aad meel xanaanoo noocaasa aad geysay oo aad shilimo ka raadsatay markii horeba maadaad dan ka laha ma wanaaggiisaad dad ka lahayd ma aakhiradiisaad dan ka lahayd ma diintiisaad dan ka lahayd shilimihii adduunyaad ka dooratay haddaad hooyo tahay haddaad aabba tahayba ilmaha marka waxaa la doonayaa yacni waxa weeyaan inuu waalidku mudnaan uu siiyo walbahaarka ka haya adduunyada ilmaha waa inay ka hormarto mudnaanta uu siinaya aakharada ilmaha waxaa kaloo iyadana muhima oo qodob asaasiya ah in n ilmuhu dadka carruurta uu saaxiibka leeyahay ee uu la socdo deriska ay ilmihiisa wada joogaan mujtamaca uu ku dhex nool yahay iyo bii'ada uu ku nool yahay ayadana waxay u baahan tahay in la fiiriyo hadday tahay mujtamacu mujtamac aan fiicnayn bulshadu ma fiicna goobihii waxbarashadu ma fiicna deriskii ma fiicna jidka hadduu u soo baxo ma fiicna meelaha ilmuhu ku ciyaaraan ma fiicna taa iyadaa ilmo yar iska dhaafe dadka waaweyn baan iska caabin karin waana miduu nabigeennu leeyahy salawaatu rabbi wasalaamu calayh almar'u calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil ruuxu wuxuu diintiisa haystaa cidda uu saaxiibka la yahay ee midkiin ha ka fiirsado cidda uu la saaxiibayo saaxiibkaabaad ku diin tahay waa ruux weyn saaxiibkaa diintiisuu ku siin dhaqankiisuu ku siin akhlaaqdiisuu ku siin waad ku dhex milmi ma dareemaysid waa ku saamaynayaa deriskaagaa ku saamaynaya shaarica iyo jidkaa ku saamaynaya mujtamacaa ku saamaynaya iskama caabin kartid adoo ruux weyn ah baad haddana wax ka qaadanaysa oo isbeddel kugu samaynaya ilmahan yartee curdankaa ka warran marka caqligiisu uusan bislayn waaye aragnimo aan lahayn diin ku filan aan lahayn waa mawjaddaasaa qaadaysa waa mawjadaan layska caabin karaynin wa waa miduu nebigeennu ku tilmaamay sal alla lay wasalam ruuxa xun la fadhiisigiisu yacni waxa weeye waa dhib ruuxa wanaagsan la fadhiisigiisuna waa intifaac ruux haddii laga cabiree mujtamacii baa la mida deriskii baa la mida wahaakadaa sidaas daraaddeed meesha ugu darantaa iyadaa wa waxaa marar badan badan oo aad u badan ee goobahaa la tegey oo in badan duruuftu inoo geysay ilmaheennii iyo innagiiba mawjadaan saarannahay mawjadda aan saarannahay ilmihii intaad ku dhex tuurto haddana inaad tidhaahdo iyaaka iyaaka an tabtalla bilmaa aa nin intuu nin xidhxidhay oo jeebeeyey biyo bad a ku dhex tuuray oo yidhi warniyow qoyaanka iska jir war qoyaanka iska ilaali oo seen isaga ilaalin waana gardaduubnahay badna waad igu tuurtay biyaha iska ilaali iyo qoyaankooda waa waxaan suuroobi karin waay waa waxaan suuroobi karaynin saas daraaddeed xalka nihaa'iga ah waxa kaloo dhan waa dhiig joojin waay waxa kaloo dhan waa gurma deg dega waay laakiin xalka rasmiga waxa weeye ilmahaaga inaad u raadiso mujtamac saalix ah haddaad weydo ama duruuftu kuu saamixi weydo waxa aad heli karto waxa ugu fiican meelaha aad heli karto meelaha ugu roon waxa kuu suuroobi kara meesha ugu roon inaad la aado ha ka nolol liidato haa yacni biilkaad ku haysata ha helin xoogaa ha iska yara gaajoodo arradbaxaya dharkaad rabta yuusan helin laakiin waxaa wax ka weyn baa u nool oo u dhismaya haddaynu soomaali nahay wareerka inugu jiraayo wareer sahlan maaha reer bani israa'iil buu ilaahay wuxuu ku sheegay afartan sano ayaa tih lagu riday tih waa wareer waa iska daba wareegayaan annaga marka waxaa inugu dhacay tihii mid la mida ama mid shabbaha waxaad arkaysaa waa la yaabe waalidkii ilmihii buu wuxuu leeyahay waxaan kala cararayaa waddammadan fasaad baan kala cararayaa markaasuu caalamul carabi kula cararaya qaahiruu geyn ama dimashik buu geyn ama khaliijkuu geyn waxoogaa yar markay joogto waxaa la leeyahay haddana waa la qaxayaa war xaggeed u qaxaysaan afrikaan u qaxaynaa nairobi baa la imaan kambalaa la tegi waddankii baa la tegi waxoogaa baa la joogi waxaa la leeyahay maya ma istaahisho xaggee loo socdaa haddana maya haddana meel kalaa la sheegay meel kalaa loo qax ka wardoon tanna aan soo aragno ilaahay baan idinku dhaaray ilmahaasi waa wareereen waxna baran maayaan tarbiyadiina ilmihii waa ka luntay sababta keenaysana waxa weeye waxaynu raadinaynaa waxaan adduunkaba oolinba waxaan raadinaynaa waxaan adduunkaba oolin adduunka ma yaallo meel isa saaran oo adduunkaagiina siday tahay aad u helayso nadaafaddii iyo waddooyinkii quruxsanaa iyo dhaldhalaalkii iyo cagaarkii iyo biilkii soo dhacayey iyo shaqadii garantiiga ahayd iyo caafimaadkii howlihii isa saarnaa baan rabaa haddana isla meeshaa waxaan ku rabaa diin iyo waxbarasho diineed iyo akhlaaq iyo iimaan iyo yacni daacaan halkaa ku rabaa war labadaasi maalmahan waa laysla la'yahay labadaasi maalmahan waa laysla la'yahay sidaas daraaddeed haddaad wax lala'yahayba tidhahdo waan raadinayaa adduunka maalinba meel baad ka biyo cabbi maalinbana meel baad tijaabin adigiina wareerte xoolo kuuma dhaqna oo carruuri kuuma dhaqna oo waxbarasha ma dhaqna oo adigii wareertay ilmihiina wareerisi marka waxaa loo baahan yahay in aad garanayso waxa la yidhaahdo tartiibul awlawiyaat ashyaadu siday mudnaanta u kala leedahay meesha mudnaanta koowaad aad deegaanka ka raadinayso waa inay noqoto mudnaanta koowaad ilmahaygu diintoodu iyo akhlaaqdoodu maxay ka faa'iidaysaa haddaad qodobkaa hesho wixii kale ugu dulqaado wixii kale ugu dulqaado laakiin haddaad qodob kaa weydo waxa kaleeto wax ku anfacaya ma aha wax loo joogi karana ma aha arrintaa iyada ah oo arrinta mujtamaca iyo saamaynta uu leeyahay waxaan u malaynayaa darsigeeda iyada oo aan hadal ahayne ficil ah maanta inaad la nooshihiin labaatan sano iyo ka badan ayaa waxaan goosanaynaa midhaheedii baan goosanaynaa markaasaa inta xabsiyada ku jirta iyo inta gaangiska noqotay iyo inta nolosha ka dhacday iyo inta dharaagiska ee derbiyada jiifta iyo yacni waxa weeyaan xisaab ma leh labaatan sano ka badan ku dhex noolaanshihii iyo la noolaanshihii midhaheedii baan goosanaynaa waa arrin marka intaasi ka inay ka sii darta mooye aan ka sorrayn lahayn waxaan leeyahay marka mujtamac wanaagsan oo saalixa adduunka maanta si looga helaga iska adagoo zaban fasaadsan baan joognaaye laakiin inta aad heli karto ee kuu suroobi karta meesha ugu roon waa inaad ilmahaaga la aado waa inaad ilmahaaga ula cararto waa inaad mudnaanta iyo qodobkaasi uu noqdo qodobka asaaska u ah qiimayntaada iyo tixgelintaada qodobka kaleeta aan jeclahay inaan tilmaamo anigoo gabagabaynaya insha allahu tacaala ilmaha in tarbiyadiisa iyo tacliintiisa laga bilaabo tacliinta diiniga ah qur'aanka lagu anqariyo tarbiyada islaamigaa la siiyo aadaabta islaamigaa la baro adkaarta la baro qaabka yacni wax weeye dadka loo ixtiraamo ama ula dhaqmi lahaa la baro allihiisa lagu xidho tawxiidka la baro iimaaniyaadka la baro daacada la baro wuxuu u baahan yahay intaan wax kale loo kaxaynin in bal horta asaasiyaadkiisa diinta la baro oo ilmihii qalbigiisa waxa ugu horreeya gelaya uu noqdo allah tabaaraka wa tacaala diinta rabbi kalaamka rabbi qur'aanka daacada fiqhiga tawxiidka xadiidka ilmihii waa inuu noqdo ilmo bilowga horeba loo habeeyey ilmo ilaahay ku xidhan inuu noqdo tarbiyada iyo tacliinta ugu horraysa markay taas noqoto ilmaha markaa kadib adduunyadiisa wixii laga barayo iskuulka la geynayo maadooyinka uu baranayo dhakhtar ha noqdo injineer ha noqdo yacni idaari maamulaha ha noqdo caalim dhaqaale iyo takhasus ku takhasus iqhtisaadka ha noqdo dhibaato ma laha laakiin gundhigga iyo asaasku waa inuu noqdo ilmaha diinta ku hormariya oo qur'aanka u hormariya oo tacliimta diinta u hormariya oo aadaabta u hormariya laakiin waxaad arkaysaa waalidiinta yacni waxa weeyaan wakhtiga ilmaha oo dhan waxaa haysta iskuul iskuulkaasi xaraf diina ka soo faa'iidaysan maayo markuu soo noqdo guriga yimaadana wax diinoo loo kordhinaya ma jiro ilaahay baan idinku dhaariyay ilmaha noocaasa ma waxyi baa ku soo degaya see buu ilmaha noocaasa ku hagaagaya ma loo waxyoonayaa ma qalbigaa laga yacni wax weye lagaga lagaga shubayaa ilaan waalidkii baa saa u galay siday salafku ahaan jireen ridwaanullaahi calayhim iyo saxaabadu ilmaha marka hore qur-aankaa lagu bilaabi jiray qur-aanka markuu xifdiyaa loo wadi jiray tacliinta inteeda kale hadduu ilmuhu xifdin kari waayo mushkilo male xifdigu laazim ma ah waa fiican yahy laakiin horta qur-aankii waxa ka barto diintii ha arko salaaddii ha barto daacadii ha barto yani dariiqada muslimka iyo gaalka ha kala saaro yacni akhlaaqda xun iyo akhlaaqda wanaagsan ha kala saaro ilmihii markuu sidaa noqdo kadib goobta tacliinta ee kale oo weliba goob ilaashano iyada lafteeda aan wixii uu soo bartay iyo wuxuu soo qaatay aan burinaynin bal u kaalmaynaysa waa inaad marka goob tacliin oo noocaas oo kale la raadiso haddaad caalamka kaleeto heli karto meel islaam iyo muslimiin haddaad weydo meelaha aad joogtaan meelaha ugu roon iskuul iskuullada islaamiga ah iyo meelahaasi inaad ilmihii kula cararto xoolo yayna kuu dhigmin xoolo yayna kuu dhigmin oo waxba yayna kuu dhigmin laakiin ilmahaaga ha kuu badbaadeen qodobka asaasigaa kaa isagaa wey waxaa kaleeto iyadana muhim ah in muxuu ahaaye oo qodobka yacni ugu dambeeya uu yahay ilmahaaga in aad u ducayso ood ilaahay u hoos gasho ood rabbigaa barido ood sujuudda ku barido oo salaatuleylka aad barido ood u ducayso ilmaha maxaa yeelay yacni waxa weye rabbi qur-aanka kariimka wuxuu ku tilmaamo ina baray carruurta in loo duceeyo xataa idaa balaga ashuddahu wa balaga arbaciina sana qaala rabbi awsicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya wacalaa waaliday wa an acmala saalixan tardaah wa aslix lii fii duriyatii ilaahu carruurtayda ii hagaaji ilaahu ilmaha ii hagaaji mar hadduu ruuxu afartan iyo ka badan gaadha carruurna dhalo ducooyinkiisa ugu muhiimsan waxa weye ilaahu ilmaha ii hagaaji nabiyullaahi ibraahiim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam ayaa ducadiisii waxay ahayd wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam ilaahu anigii carruurtaydaba naga fogay inaan sanamka caabudno waxaan alla ahayn inaan caabudno allow naga foge waxaa ka mid ahay ducadiisii rabbi jacalnii muqiima asalaati wa min duriyatii rabbanaa wataqabal ducaa rabbiyow waxaad iga dhigtaa mid salaada toosiyoo hagaajiye carruurtaydana waxaad ka dhigtaa carruur hagaajisa salaada oo diinta ku toosan ka dhig ducadiisii bay ka mid ahay ducada waalidka waxaan leenahay ha lagu dadaalo li'anna allah tabaaraka wa tacaala ducooyinka uu aqbalo ee aan soo noqonin waxaa ka mid a waalid ilmihiisa u ducaynaya xadiidka abu hurayra ee yacni alfaad dhowr ah ku yimid ibnu maaja baa soo saaray lafdigan hadda aan akhriyayno axmed iyo abu daawuud iyo tirmidina lafdi kaley ku wariyeen ayaa nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam halaathu dacawaatin tustajaabu lahunna laa shakka fiihin saddex baryo waa la aqbalayaa shakina ma leh in la aqbalayo lama soo celinayo maxay tahay dacwatu almadluum wa dacwatu almusaafir wa dacwatu alwaalidi liwaladihi ruuxa laga gardaran yahay baryadiisa la'ansurannaka walow bacda xiin wacizatii wa jalaalii la'ansurannaka walow bacda xiin markuu ilaahay gacmaha kor u taago uu baryo rabbigii gacanta u taagto waa ruuxa laga gardaran yahay la dulmiyey rabbi wuxuu leeyahay cisadaydiiyo weynankaygaan ku dhaartay walle inaan kuu hiilini wakhti kadibba ha noqote ilaahay baryadiisa waa aqbalaya ruuxa labaad dacwatulmusaafir waaye ruuxa socotadaee safarta ah baryadiisa iyadana ilahay waa aqbalaa tabaaraka wa tacaala ta saddexaadna waa dacwatulwaalidi liwaladihi waalidka ilmihiisa u ducaynaya ilaahu ilmaha ii hagaaji oo ilaahu ii xifdi oo fitanka ka xifdi oo diinta u ilaali oo aakhare ii xifdi oo jannada iige oo ilaahu fitan ilmaha sujuudda iyo xilliyada baryada la aqbalo waa inuu waalidku u duceeyo waxayna tusaysaa ahmiyad weyn iyo murug weyn inuu ilmuhu ku hayo qodobadaasi waa qodobbada inoo kaalmayn karaya warka asaasigaa wax weeye iyo murtidiisa markii laysu soo uruuriyo walaalayaal meelaha aad joogtaan kuwa aannu joogno ayaan aad u dhaamin meelo badan oo kaleetaan aad u dhaamin caalam waxaynu maraynaa isaga oo dhan dabagaddoon iyo zaman fasaadsan xaaladdaasoo kaleetana ruuxa muslimkaa waxay ku bixinaysaa inuu taxadar iyo dadaal ziyaada a la yimaado ilmahana aad iyo aad loogu dadaalo waa midhihii waa mustaqbalkii waa kuwii aakharo ilaahay agtiisa kaaga shafeeci lahaa sababtooda aad janno ku geli lahayd korintooda aad korinaysiiyo tarbiyadooda aad janno ku geli lahayd saddex gabdhood laba gabdhood ninka dhalay oo koriyey oo tarbiyeeyey oo tarbiyadooda hagaajiyey ilaahay jannuu u ballanqaaday tabaaraka wa tacaala adiyo carruurtaadu haddaad isla hagaagtaan jannada rabbi baad ku kulmi doontaan waaladiina aamanuu waatabacathum durriyatahum biiimaanin alxaqnaa bihim durriyatahum wamaa alatnaahum min camalihim min shay walaalayaal marka laba arrimood aan isku darno dadaal in alla intii suurtagal ah inaynaan hagranin asbaabtaa hadda aan sheegayo wixii la mida inaynu qaadanno hadday idiin suuroobi weydo wakhti inaad xataa waxa weeye meel kale aadaan oo carruurta meello ula carartaan meesha aad joogtaan farsamo badan baa idiin furan is-uruursada xaafado gooniya dega hal meel isugu imaadda masaajidda wadaaga xaafado isugu imaadda iskuulle islaamiya samaysta carruurtii sidaa ku ilaashada community isku xidhan oo nolosha ay ku jiraan taxadiyaadka haysta ka wada hortaga oo waajaha oo isku duuban oo kala dambeeya oo ismaqla waxbaa idiin idiin badbaadi kara duruuftani waxunbay idiin hambayn kartaa laakiin inaad sidaa u dayacanaataan dhashiinnii iyo carruurtiinnii iyo ubadkiinnana ay sidaasi u lumaan meeshana haddana lasii degganaadoo lasii joogo mas'aladaasi ma natiijadeedu waxa weeyaan waa natiijada aad in badanoo carruurtii ka mida aad maanta ku aragtaan oonan idinka sheekaynaynin ood iiga xogagaalsan tihiin wax walba khasaar oo adduunye khasaar oo shilimo khasaar oo caafimaad khasaar wax walba khasaar laakiin ilmahaaga ha kuu badbaadeen iska gaajood laakiin ilmahaagu ha kuu badbaadeen iska arradnow laakiin ilmuhu ha kuu badbaadeen cabsi iyo meeshuu khawf hal ahaato adduunyadoo dhan baa iska cabsi ah laakiin ilmahaagu ha kuu badboodeen walaalayaalow qodobkaasi inaynu mudnaantiisa niin siinno ilaahay baa irid inoo furiyo makhraj inoo furiye laakiin marka hore bal horta inuu dadaalkaaga iyo fikirkaagu iyo mda- dareenkaaga mas-uuliyadeed inuu xoog badan yahay kadibna xal aad raadiso oo aad fikirto ood maskaxda ka shaqaysiiso ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku siinayaa xuluul fara badan makhaarij fara badan iyo irido badanna waa kuu furaya laakiin haddaad taagnaato uun maya oo maxaan meesha yaallaba maxaannu kari karnaa qaxooti baannu nahay awood ma lihin meesh mustadcafiin baan nahay wax suuroobi kara ma jiro adduunkao dhan soo xidhxidhan kulli markaad iska soo xidhxidho haddawaaye meeshaa ku bakti wey marka meeshaa ku bakti ilmahaaguna meeshaa ku lumeen adigoo ilmahaagii lumeen culays badanna ku saaran yahay rabbigaa u tag su'aalihiisa markaasi sug iyo meesha aad ku dambayn doonto waa mustaqbal madow waay adduunkiina waad khasaartay rag waxaan garanayaa taqriiban labaatan sano markay meesha jireen oo carruurtoodii ku labaatan jirsadeen oo ku soddon jirsadeen hal xabba aan ka hayninoo isagoo keligiiya soo noqday meeshan uu yimid markaasu wuxuu leeyahay war haddaan bal kuwa yaryar abuurahayaa islaan ha la ii raadiyo ka yimid wixii oo dhan wuu ka samray way ka yimaad wuu ka yimid ma yaqaanaan dhaqankii ka tage akhlaaq ma yaqaanaan diin ma laha way dhaqaajiyeen waxaa la ii sheegayey oo xaqiiqo ah oon u malaynaya inaad tusaalayaasheeda haysaan yacni carruur soomaali ah oo guryo soomaaliyeed ka soo toosay oo dhowr iyo labaatan jir ah oo aan ashahaadan aqoonin xataa laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullaahi ma sixi karaan waalid muslimaa dhalay mas-uuliyadda ilaahay agtiisa taalliya su-aasha taallahay su-aal sahlan ma ahee war walalayaalow ilaahay tabaaraka wa tacaala intaan ka baqno waxaynu kari karno iyo dadaalkaan awoodi karna ama meeshaa jooga ama meel kala tage waxaad kari kartaan ama si gooniya ama si wada jir ah ha hakranina ee ilmaha barnaamijkooda mudnaan ha la siiyo dadaalka uu leeyahayna ha lagu bixiyo yacni waxa weye fadhigana ha laga kaco ee inta generationkan hadda aan dhallay ee waddanka ku cusub generationnada ka dambeeya ayaa ka sii daran waxaana yeelaya waaqaca iyo duruufta aad ku nooshihiin allana tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu ina xifdiyo oo idin xifdiyo oo carruurta inoo xifdiyo oo yacni ehelka iyo guryaha inoo xifdiyo oo diinteenna iyo adduunyadeennaba inoo xifdiyo oo rabbi tabaaraka wa tacaala khaatumo wanaagsan inugu dilo oo rabbi tabaaraka wa tacaala jannadiisa iyo ridihiisa ina siiyo fitanka adduunyada iyo shuruurteeda ish- iyo shayaadiinteeda insiga iyo jinnigaba rabbi tabaaraka wa tacaala inuu inaga xifdiyo jazaakum allahu khayran wabaaraka fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
عليكم ورحمة الله وبركاته إنتي شيخ وحان كاعود سنيا وحان هيستا ويل عنو سنيا وحان جعلان لها إناد أدي ودو عيسيد إنو إلهي سبحانه وتعالى ويعافيه مركا تاس أيانا نقصو قبل قبل لهين فجزاكم الله خير شيخ
allah tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa alculyaa in uu ee, ilmahaas iyo ilmaha xanuunsanaya dhammaantoodba ilaahay inuu caafiyo oo ee, caafimaad deg dega ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu siiyo waalidiintoodna ilaahay tabaaraka wa tacaala sabirka waafajiyo allaha tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanaynaa ee dhibka haysta inuu ka qaado faraj deg degana u keeno ee dhammaan muslimiinta inta xanuunsanaysa o dhan ilaahay ha caafiyo tabaaraka wa tacaala jasaakum allahu khayra wabaarak fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu